faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii habeennimoreediyo cadaado qodobada caawa warkaaad ku maqli doontaani waxa ugu daroon
wafdi ka socda qaramada midoobay oo goordhow soo gaaray magaalada caasimadda muqdisho
magaalada gaalkacyo xarinta gobolka mudug oo laga shaaciyey jadwalka doorashada guddoonka baarlamanka maamul goboleedka galmudug
xisbiyada mucaaradka somalilan oo eedeeyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi
ciidamada dowladda soomaaliya oo xubno ka tirsan xarakada al-shabaab ku soo bandhigay gobolka gedo
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo xaafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe
xanuun aan horey loo arag welina la aqoonsanin oo ka dilaacay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug
wafdi ka socda soomaaliya oo shir muhiim ah uga qaybgelaya dalka imaaraadka carabta
qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warka habeennimo ee goordhow u diyaargarooba dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo waa habeennimo ay sii baxayso isniin talaade ayaa soo gelaysa saddex iyo tobanka janaayo sannadka laba kun iyo labaatan intii aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna habeen caawa si wadajir ah waxaa idinkugu warramaya anigoo ah cabdifataax cabdulaahi dhoore iyo maxamed aadan karaama iminkana warkii oo faahfaahsan
magaalada gaalkacyo ayaa waxaa laga shaaciyey jadwalka doorashada guddoonka baarlamanka maamul goboleedka galmudug waxaa inoo faahfaahinaya xasan axmed maxamed khasaaro guddiga doorashada soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellixaaf ayaa maanta soo saaray jadwal doorasho oo madaxweynaha galmudug ah iyo sidoo kale soo xuusta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug marka laga reebo labaatan xubnood oo ay sheegeen in ay meel kale ka soo bixi doonaan xubnaha guddigan ayay sheegeen in afar iyo tobanka bishan la xoreyn doono odayaasha dhaqanka ah si ay u soo xulaan xildhibaanada cusub ee galmudug baarlamaankeeda ka mid noqon doona jadalka cusub ayaa yimi kadib markii dhowaan ay guddiga farsama iyo maamulsada galmudug ay shaaciyeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug kuwaasoo tiradu ay ka kooban tahay siddeetan iyo lix mudane iyadoona ay harsan tahay saddex ka mid a xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug jawaarar aan caadi ahayn ayaa ka taagay dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaana magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ka socda kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya iyo qaabqaabada galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka dhisiso magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana kulamada magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ka socda u dhexeeyaan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geellaxaaf wasiiro ka tirsan galmudug iyo odayaal dhaqan oo ka imaaday magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo wax ka soo waayay doorashada galmudug ee ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee galmudug doorashadii xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug waxaana magaalada gaalkacyo hadda u joogaan sida u dhisi lahayn galmudug kale oo ka soo baxda deegaanka galmudug taas oo aysan garwadeen ka ahayn dowladda federaalk soomaaliya kulamada ka socda magaalada gaalkacyo ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya adhisosa waxaa sidoo warar kala duwan lagu soo gaarayaan garwadeenka madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf iyo dad uga yeertay magaalada caasimadda muqdisho kuwaasoo ka socda madasha xisbiyada qaran oo mucaarsan siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya iyo qaabka u wajahday dhismaha galmudug loo dhan yahay oo hadda laga dhisayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhowaan ayaa la filayaa in soo baxdaan dhowaan ayaa la filayaa in la dhammaystiro galmudug loo dhan yahay oo madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf madaxweyne uu ka noqon doono taasoo laga dhisaya magaalada gaalkacyo dhanka galmudug jadwalka ay soo saareen guddiga doorashada uu soo magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa ugu horreyn waxaa lagu sheegay in isku yeeradda iyo wacgelinta odayaasha dhaqanka ee rasmiga ah ee lasoo xulaya xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug in magaalada gaalkacyo ay soo gaaraan afar iyo tobanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka labaad galmudug marka laga reebo labaatan xubnaad iyo guddiga doorashada galmudug ee axmed ducaale geelle xaaf waxay ku sheegeen inay soo bixi doonaan siddeed iyo tobanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan shaacintii dhaarinta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa guddiga doorashada ee soo magacaabay madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf waxay ku sheegeen labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan diyaarinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka galmudug ayay ku sheegeen koo iyo labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan qudbijiyinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka galmudug ayay ku sheegeen saddex labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug ayay sheegeen dhici doonto shan iyo labaatanka bisha koowaad sannada laba kun iyo labaatan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayay sheegeen inay bilaabo doonto toddobiyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan khudbajiyinta musharaxiinta madaxweynaha galmudug ayay sheegeen inay dhici doonto soddonka bisha koowaad laba kun iyo labaatan ugu dambeyntii guddi doorashada madaxweyne axmed ducaale geelxaf uu soo magacaabay arrimaha doorashada galmudug ayuu sheegay in ugu dambeyn doorashada madaxweynaha galmudug la qaban doono kowda bisha labaad laba kun iyo labaatan jawrar gu culusa ayaa ka taagan weliba dhismaha galmudug loo dhan yahay waxaana magaalada dhuusaraab iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo ka socda kulamo iskaga soo horjeeda kuwaas oo lagu dhisayo galmudug loo dhan yahay oo dowladda federaalk soomaaliya qeyb ay qabqaabyo ay ka tahay qaarna madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ay gaalkacyo uga wadaan sida galmudug ka madax banaantan dowladda federaalk soomaaliya halkaasi looga soo saari lahaa wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa soo gaaray goordhow magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed aadan karaama magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaa goordhow gaaray wafdi oo hogaaminayo ergeyga qaramir midoobay u qaabilsan wadamada geeska afrika berter ayada oo lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan ee magaalada muqdisho wafdiga ayaa garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa ku soo dhaweeyey wakiilka xoogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador james swan iyo mas-uuliyiin kale mudane berfed ayaa waxaa lagu wadaa in kulmo kala duwan uu la qaato wakiilada kala duwan ee beesha caalamka ka jooga soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya waa wafdigii labaad ee ka socda qaramada midoobay oo muddo laba cisho gudahood soo gaara magaalada caasimadda ee muqdisho waxaana shalay yimid wafdi ka socda hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee w h o ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa gobolka gado waxaay ku soo bandhigeen xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab faahfaahinta qodobkaasi waxaa inoo haya haashim cumar wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in xubno ka tirsan al-shabaab lagu soo bandhigay degmada beled xaawe ee gobolkaasi taliiska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka jubbaland ayaa warbaahinta u soo bandhigay laba xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab kana howlgeli jireen gobolka gedo sidoo kale saraakiisha ciidanka nabad sugidda jubbaland ayaa sheegay in xubnaha ay la soo xiriireen qaar ka mid ah ciidamada dowladda islamarkaana dhowaan lagu wareejin doono hay-adaha kale ee dowladda soomaaliya maamulka jubbaland ayaa muddooyinkii dambe waxa ay soo bandhigayeen dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xaafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobey maxamed aadan karaama haynoo faahfaahiye mar kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo socdaal shaqo ku yimid dalka soomaaliya agaasimaha caafimaadka loo dhan yahay doctor biter salaama iyo wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka ee soomaaliya doctor mununa raxmaan malik ayaa hogaaminaya wafdigani doctor biter salaama oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uga mahadceliyey soo dhabayntii loo sameeyey ayaa hogaanka dowladda soomaaliya ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan in dadka soomaaliyeed oo dhan ay helaan caafimaad loo dhan yahay wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa goobjoog ka ahayd kulanka dhex maray wafdiga ka socday hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre wafdi ka socda soomaaliya oo shir muhiima uga qaybgelaya dalka imaaraadka carabta soomane ayaa inoo ambaqaadaya qodobkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan libaax ibraahim wakiilka soomaaliya ee hay-adaha caalamiga ee tamarta cusboonaysiiya injineer cumar shuuriye iyo siyahayaha safaaradda soomaaliya ee abudubai oo ay ka qaybgelayaan shirweynaha sanadlaha ee hay-adda tamarta cusboonaysiisa ee xarunteedu ku taallo magaalada caasimadda iskutagga imaaraadka carabta ee abudubai wakaaladda wararka soomaaliya zona ayaa ka soo xigatay cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda soomaaliya in shirkaasi muhiimad gaar ah u leeyahay soomaaliya waxa uuna sheegay inay uga faa'iidaysan doonaan waxyaabo badan oo dhinaca tamarta la xidhiira waxaa shirkaasi ka qaybgelaya wafuud gaaraysa ilaa boqol iyo konton oo ka kala socota lix iyo toban dowladood oo soomaaliya ku jirto hay-adaha sida gaarka ah loo leeyahay iyo ururada bulshada waddamadaasi ayaa ujeedkoodu waxa uu yahay sidii ay diiradda u saari lahaayeen arrimaha la xidhiira horumarka laga sameeyey tamarta caalamka muddo laba maalmood ah ayaa la filayaa inuu shirkaasi ka socdo magaalada abudubai waxaana la filayaa in lagu gorfeeyo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga iyo wadashaqaynta dowladaha xubinta ka ah hay-adaha caalamiga ah ee tamarta cusboonaysiiya sidii loo joogtayn lahaa horumarinta ka faa'iidaysiga khayraadka tamarta iyo in la isdhaafsado khibradaha iyo aqoonta dhinaca tamarta la xidhiira wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan libaax ibraahim ayaa inta ay joogaan magaalada abudubai waxa ay kulamo la yeelan doonaan madax kala duwan sida agaasimaha hay-adda tamarta caalamiga ah ayagoona kala hadli doona sidii mashaariic kala duwan looga fulin lahaa gudaha soomaaliya xanuuno aan horey looga arag welina la aqoonsanin ayaa ka dilaacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mar kale soomane ayaa inoo ambaqaadaya qodobkani dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in isbitaalka lasoo gaarsiiyey bukaanno aad u badan kuwaasi uu soo ritay xanuun aan weli la aqoonsan xanuunka soo ritay dadkaasi oo sida la sheegay carruur u badnaa ayaa ka dilaacay gudaha magaalada gaalkacyo oo dadka uu soo ritay waxaana waxaana ku jira dad waayeello ah sida la sheegay waxaana xaaladahooda caafimaad lagu dabiibayaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug dhakhaatiirta ayaa sheegay in dadka uu soo ritay xanuunkaasi lagu arkay calaamado ay ka mid yihiin caloolbarar dabadhiig iyo matag dhiig ah welina aysan aqoonsan xanuunkaani balse ay baaritaanno ku wadaan sidoo kale waxa ay sheegeen in dhakhaatiirtu in dhiigag iyo dhacamaba laga qaadayo bukaannada qaar si loo geeyo magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya si baaritaanno loogu soo sameeyo isbitaalka weyn ee waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa la soo gaarsiiyey dad aad u badan oo xanuunkaani uu ku soo ritay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana la sheegayaa in xanuunkan aan weli loo laga arag gudaha magaalada gaalkacyo waa markii ugu horraysay xanuun noocaan oo kale ah lagu arko magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa eedeen u jeediyey madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi soomane ayaa inoo faahfaahinaya kulankan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ku dhex maray madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi iyo xisbiyada mucaaradka somalilan ucudyo wadani ayaa la sheegay inuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka ee khilaafka dhaliyey hase yeeshee waxaa la sheegay in laisku mari waayey laguna kala tegey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa sheegay isagoo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa in madaxweyne muuse biixi cabdi uu diiday in la kala diro xubnaha guddiga doorashooyinka waxa uu sheegay in madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka soo horjeestay taladii ay u soo jeediyeen xubnaha guddiga dhexdhexaadinta ee labada dhinac ugu dambayn waxa uu sheegay inay arrintan ka shiri doonaan labada xisbi ucudya wadani si ay beesha caalamka ugu gudbiyaan waxa uuna ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay is-casilaan si doorasho xalaal ah ay u dhacdo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abiy axmed ayaa shaaciyey xilliga la qaban doono doorashada itoobiya sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed aadan karaama dalka ethoobiya waxa ay mey ama juun qaban doontaa doorasho baarlamaan inkastoo ay jiraan walaacyo amni iyo kuwo farsamo waxaa sidaasi sheegay ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dhagti abiy axmed intii lagu guda jiray booqashadii uu axadii ku tegay dalka koonfur afrika doorashada ayaa noqon doonta tii ugu horeysay tan iyo markii abiy axmed uu xafiiska la wareegay bishii abriil ee labada kun sideed iyo tobankii islamarkaana uu bilaabay isbedelo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale qorshihiisa isbeddelka ayaa sidoo kale waxa uu huriyey rabshado islamarkaana muujiyey kala qaybsanaanta qoomiyadaha dalkaasi dega ee ay ku nool yihiin dalkaasi boqol iyo shan milyan oo qof guddiga doorashada ayaa bishii juun ee labada kun toban iyo sagaalkii sheegay in xaaladda amni ay dib u dhigi karto doorashada labada kun iyo labaatanka isaga oo kala hadlay shir jaraa'id ay si wada jir magaalada beritoria ugu qabteen madaxweynaha koonfur afrika ayaa abiy axmed waxa uu sheegay in etoobiya iyo dalkeeda iyo dadkeeda ay u wanaagsan tahay in doorashada ay u dhacdo sidii loo qorsheeyey ethoobiya ayaa si joogto ah doorasho u qabanaysay tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii hase yeeshee marka laga reebo labada kun iyo shantii ma jirin doorasho lagu loolamayey dr abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa dhinaca kale weydiistay madaxweynaha koonfur afrika inuu soo fargeliyo muranka muddada taagan ee ka dhexeeya masar kuna saabsan biyo-xireenka ay ethoobiya ka samaynayso webiga niil xiriirka ethoobiya iyo masar ayaa xumaa tan iyo markii dalka ku yaala bariga afrika uu ka bilaabay dhismaha biyo-xireenka sannadii labada kun kow iyo tobankii guud ahaan waxaan jecelnahay dhegaystayaal inaan intaasi ku soo afmeeno warka warka habeen ay si wada jira halkan caawa idinkaga daadahinayeen maxamed aadan karaame iyo cabdifitaax soomane warkeena ciduusa igay amdib kala soo qabsatay waxaa isagoo maqal qoraal sawiro inta iskugu jira waxay dib uga heli karaan beejka internetka-aan ku leenahay oo ah w w dot radio cadaado dot com warkan warkiisa xiga sidaasi nabadgeliyo